e sida aad la socotid maalmahan dambe waxa dhaqdhaqaaqyo dagaal ka socday deegaanka abal hoostaga degmada xudur dagaaladii qayb kamid a un ayaa dhacay iskaxirmaad ayaa dhex maray labadii kooxood ee horay u diriraayey abu mukhtaar robo abu mansuur iyo koox kale khawaariijta uu hogaaminayo karataay dagaalka maanta wuxuu ka dhacay meel ay dhahaan sayelow wuxuu socday muddo gaaban ilaa iyo kudhawaad hal saaco kale wuuna soo gebagaboobay dagaalka horay ayuu udhacay sida aad carabkaba ku dhufatay oo maanta uguma horeynin maxaa la is oran karaa dagaalkani wuu soo celiyey dagaalka waxaa soo celiyay oo la is oran karaa dagaalka aad badan ayuu ku fiday awel wuxuu ka socday buuraleyda ee buur buuraha abal waxaa ku cad dagaalka waa uu ballaartay wuxuu ku fiday deegaanada idil bokool qameelo kamid ah meesha dagaalka maanta uu ka dhacay abal kilomitr badan ayay isku jiraan taasi waxay ku caddaynaya dagaalka inuu fiday meel walba uu ka socdo inta hadda la og yahay maxaad ka warhaysaan khasaaraha dagaalka ee labada dhinacba lama sheegi karo meesha lagu diriraayo waa meel hood ah buraleya ma ahan dhul la dadku ay kasoo warami karaan inta badan balse waxaa wararka dhow aan helayna noo xaqiijina in qolada duulaanka soo qaaday ee dhinac karataay uu hogaaminayo in lagu sii socday oo laga siqiyey aagaga dagaalka oo dhinacooda dagaalka usii jabay mudane wasiir mar hore oo madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan uu u warramay v o eda xilligii abumansuur robow laga qaaday lacagtii madaxiisa saarnayd waxa uu madaxweynuhu sheegay inay taakurayn doonaan haddii loo baahdo oo lasoo weeraro wax taakula miyaad u fidirseen ilaa iyo hadda dar haddaba gacmaha kama laaban doona insha allahu dagaalku dhinacayna howlaha waa ay ka socdaan ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa qolooyinkan duulaanka ummadda soomaaliyeed ku in laga adkaado insha allah kama laaban doona ayaa tiri micnaha hadda kadib unbaad taageeri doontaan miya taageerada waa ay socotaa taageerada insha allahu dhinac walba waa ay socotaa waana sii taageeri doonaa ilahay idinkiisa waxaad nooga warantaa meeshii laba dibi ku dhiriraan cawska ku baaba-ay soomaalidu tidhaahda deegaan ballaaran inuu dagaalku hadda ka socdo ayaad carabka ku dhufatay oo meeshii maalintii hore uu dagaalka ka dhacay inay ka fog tahay meesha hadda uu dagaalku ka socdo ama uu ka dhacay maanta marka dadka deegaanka sideed uga badbaadinaysaan dhibaatooyinka uu dagaal dhalin kara ama ugu gargaari kartaan haddii uu dhib yimaado dhaawac iyo barakacba dadka deegaanka dhibaato in badan ayay haysatay muddooyinkaanba maantii shalay kuma bilaaban dadka deegaanka waa la socotaa waa dad go'doomiyey lagu talagalay inay baaba'aan dhinac go'doomiyey khawaariijta soomaalida kaloo kale lama mid ahan deegaanada koonfur galbeed waa la socotaa magaalooyinkii waa la kala xilay wax hadda dagaalamayana oo dagaalka soo qaadayna waa qoladii mukhtaarna horay ay isugu dhaceen in wadooyinkan la furo dadka dhibka laga daayo marka shacabku waxaan faraynaa inay dagaalka ka qayb qaataan iska xurayaan cadowga meel walba oo uu kaga soo duulay marka laga tago fariintaas aad diraysa adigu waxaa tahay wasiirka amniga gudaha ee koonfur galbeed ciidamo xoog leh oo al-shabaaba ayaa joogo robow iyo ciidankiisa oo iyaguna al-shabaab aanan ka tirsanayn balse welina aan idisu soo dhiibin ayaa iyaguna joogo oo isdagdagaalaya maalmahan waa maxay qorshihiina dheer ee arrintan abumansuur robow ku aadan iyo inaad hawshan soo afjartaan inuu labada dhinac dhinac kusoo biiro qorshahayna waa cad yahay qorshahayna waxaa number one midka koowaad uu yahay sidii ummaddan lagu badbaadin lahaa jidadkana ay u furmi lahaayeen baadda maalin walba laga qaado xoolahooda iyo hantidooda la dhaco waxgaradkooda la dilana loo joojin lahaa waddadiina waa ay socotaa dagaalka maanta bilowda waay ilahay idinkii waxaan rajaynaynaa inuu soo afgarno waqtiyada dhow insha allah marka uu qorsheheena uu cad yahay baa tihi damicii unbaad hadda ka hadashay laakiin wax qorshe aan dhalamaada wadaagin masir bay ku tahay de waaba kuu sheegay qorshahayna waa cadyahay maxaan leeyahay dadka ummaddan dhibaato badan ayaa haysatay waa la godoomiyey ciidanka koonfur galbeed inaan kaaga hadlo haddaan rabtidna shalay waxaan gaaray degmada xudur anigoo geeyey saraakiil khibrad dheer u leh dhinaca dagaalka insha allah waxaan rajaynaynaa dagaalka in waqtiyo dhow uu soo afjarno ilahi idinki inkastoo aan filaya wadahadalla dowladda federaalka iyo aadinka iyo roobow u dhexeeya inay jiri karaan ma noo carabaabi kartaa wakti aad is leedahay hawshani way soo afjarmaysaa muhiimadda hadal iyo hadal darre ma ahan warku hadal waa daasisan yahay dad ayaa go'doonsan wadooyinka laga xiray sanadyo lagu tumanayey kuwii dadkii ku tumanayey ayay maanta waxay biloween in dib ay u bilaawaan ninkii ayaga horey uga tirsanaan jiray ee waxaan asalna asaga keenay markuu ogaaday inaysa diin iyo midna ku salaysneenna markuu meel gooniya uu ka degayna asaga inay weeraraan marka insha allahu tacaala dagaalku waa socon doonaa ilaa in laga soo afjaro kuwa wadooyinka taagan ummaddan dhibaateeyey waa u socon doonaa ilahay idinkii dagaal